garanaysaa barmaajo uu dadka u turo dalkana u turo oo uu fikirka uu xambaarsan yahay uu dhulka dhigo baraha bulshada ee xilligan ee gudaha soomaaliya ayaa waxaa caado ka noqotay kushaacinta xilal iyo xisaanad iska qaadis ay isku sameeyeen qaar ka mid a madaxda dalka iyo mucaaradka oo dhaliilo ugu soo jeediyay madaxda dowladda iyo geedi socod la-aanta doorashada oo wakhtigan ay soomaali badan wax iska weydiinayso sida hubanti la-aanta ee ay uga dhici karto guud ahaan soomaaliya xilligani doorasho khilaaf aan la ogeyn xagga uu ka bilaamo ayaa ka dhex qaraxay madaxda dowladda ugu sarreeyay madaxweynaha uu mudaxuleedkiisa uu ka dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xilli xalafilla soomaaliya ay soo saartay waraaq shaqada loogu joojinayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble taas oo ay shacabka soomaaliyeed ku tilmaameen dowladnimadii soomaaliya oo goddar lagu riday bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo aan maanta mikrofonka warbaahinta s t aan la dhex qaadna ayaanu weydiinay fikirkooda kaga aadan khilaafka hareeyey madaxda dowladda iyagoo ugu baaqay madaxda tanaasul iyo isku turid loo turayo shacabka soomaaliyeed ee rajada ka qaba dowladnimada soomaaliya xilligani nimanka talada dalka haya waxaan kula talinayaa in dalka loo turo ummadda loo turo lagmaba noo muuqato turnin wax la yidhaha noo muuqato taladana iyo dhibkana lama wada yeelan doono oo fikirka iyo dhib hadduu dhaca lamada yeelan qofun bay aabba dhihi doontaa madaxweynaha jamuuriyadda waxaa ii muuqato dalka sida libiya oo kale inuu dil kala dilaacin rabo oo halkaa uu ku wado taasaa ii muuqato calina garle caydiidna waa soo cimrina annaga waa badanaa noo barya calina garle caydiidna garle eayna yeelayna duqa madaxweynaha gardarradiisa in la saaro baa looga badbaadi karaa oo la yidhaha joog waad qabtan tahay soomaaliya meelay joogtaba kuwa masaaxiibada la'ah macnaa sacabka u tumayana ay isyidhahdaan meeshu wax ku socdaan ay arkaan madaxweynaha markaas u fiiri waan ku raacsanahay inkastoo ra-iisul wasaaraha soo laabtay dibdhiciisa isagoo doorasho loo egmay inuu guddiyu bedeliyo guddiga waa shalay u dambeysay oo isbedelay dhexda iska iska bedelayay oo isbedelayay markaan waxaa ilahay inuu wasaarahan waddankan oo waxaa lagu imaday inuu doorashadan oo waddanka gaarsiiyo madaxweynaha u wareejiyay in maanta loogu imaan daya asaga baa siyaasadaha wasaaraha oo saa meesha soo waxaa leeyahay madaxweynaha waa arrin fiican uu sameeyey inkastoo laakiin laga laga roonaa in uu cabaar kaadbano loo gedbayahay inuu cabaar isugo markan waxaa in roonay wasaare qarku sameeyey waxaana hooyo soomaaliyeed oo joogta jubbaland waxaan u digayaa waan la hadlayaa farmaajo ruqan ninkii ilaa dabada hayaa ma kacdo inuu ra-iisul wasaaraha doorashada madax bannaani u siiyo oo nafjeclaysiga iyo nijeclaysiga u ka dahay khilaafka lama wadaago waxa doorashada soomaaliya dabada haya oo ay ka socon lahay waa farmaajo labadii sano ee kudarsiga aadna weli kama uusan tanaasulin waxna xilka xilba may muxuu xil ka qaadaa ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha maxoogaa saanada haya isagu waa nin xil ka dhammaaday oo madaxtooye iska jooga
ugu dambeyn khilaafkani ayaa imaanaya xilli dowlad goboleedka dalka badankood ay bilaabeen doorashada kuraasta aqalka hoose iyadoo jubbaland la filayo in maalmahan ugu soo aadan ay ka bilaabato ifafaalada doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka koo iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo